waxyaabaha maanka dooriya ayaa dhibaatooyin ba-an ku haya bulshada ku dhaqan magaalada dhobley ee ka tirsan gobolka jubbada hoose waxa uuna si gaar ah dhibaato ba-an ugu hayaa dhalinyarada ku nool magaaladaasi dhobley ayaa waxa ay ka mid tahay goobaha uu ka arrimiyo maamulka la baxay jubbaland kaas oo ka amar qaata shisheeye caddaan iyo madowba leh dowladaha kenya iyo etoobiya ayaa waxa ay dalkan soomaaliya soo geliyaan qaadka oo ay ka keenaan waddamadooda iyadoo aynu ognahay in qaadka dhibaatooyin kala duwan uu ku hayo dad badan oo soomaali ah qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka uu ku hayo maandooriyaha iyo waxyaabaha looga hortagi karo maadaama mowduuca maandooriyaha aad soo ad ka hadlahaysaan macnaha soo qaadatay mawduucaasd bulshada horta saameyn badan buu ku leeyahay khaasatan dhallinyarada had soo kacday saameyn weyn buu ku yeeshay maadaama dhallinyaro badan waxbarata ay jirto sida ay tahay haddana waxaad moodaa dhallinyarada waayahan dambe inaysi saameyn weyn ku isi yeelanayso xagga maandooriyaasha maandooriyaha horta waa wax walboo horta qofka biniaadamka nafsadiisa wax u dhimo xagga jismiahaantiisa caafimaadkiisa dhan walboo qofkuu ka saameeya maandooriyaha wax walbo qofka maskaxiisa xataa maskaxdu ka dila wax walbo maskaxda sida waxa kamid qaadka kamid ee kaniimooyinka daawooyinka oo sida hadda taraamuloolka camal
magaceedu